بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال وعن سود سيرة nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam oo aynu soo ku guda jirnay macrakadii barakaysnayd ee beder beder allah subxaana wa tacaala wuxuu ku kala saaray xaqa iyo baatilka xaqii ayaa koroobay oo sarraysmay baatilkiina hoos ayaa la geliyey waana laga roonaaday nimankii mushrikiintii dhibta iyo wax kasta af lagaado iyo dhib wadata adin iyo gacanba u geystay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii waxaynoo joogtay labadii kooxood oo is arkay kooxdii mu'miniinta iyo kooxdii mushrikiinta meesha laga dagaalamayana ay tahay ceelkii beder agtiisa oo muslimiintu ay joogeen wahum bilcudwati dunya wa antum bilcudwati dunyaa ay joogaan dhanka soke kuwa kalena ay joogaan dhanka shishe markaas way is arkeen labadii ciidan ee muslimiinta waxaana si tartiib tartiib ah u bilaabmay macrakadii iyo dagaalkii macrakadan intayna bilaabmin waxa shidaalka kusii shiday nin habaarqaba ahaa oo aada iyo aada u akhlaaq xumaa u la odhan jiray alswad ibnu cabdilasad almakhzuumey oo reer beni makhzuum ahaa ninkaas ayaa wa uu soo baxay wuxuuna yidhi ilaahay waxaan ballan kula galay buu leeyahay isagoo hadda gaal ah ayuu haddana nadar gelayaa wuxuu leeyahay waxaan ka cabayaa biyaha ceelkii xawdkii iyo dartii ay muslimiintu biyaha ku shubteen halkaasaan ka cabayaa buu yidhi ama waan duminayaa meeshaba dartaba waa duminayaa ama sokadeed baan dhimanayaa oo waa lay dilaya markuu soo baxay oo isagoo dee doonaya inuu biyihii cabo oo uu nadarkiisii fuliyo ayaa waxaa kusoo baxay batal kamid a abtaashii muslimiinta geesi geesiyadii muslimiinta kamid ah waa kuma xamza ibnu cabdilmutalib radia allahu canh xamza ayaa kusoo haaday markiiba ulamay dhicine lugta ayuu gooyey lugtiisiibaa go-day ninkii gaalka ahayd waa soo gurguurtay isagoo doonaya in uu fuliyo dhaartii uu ku dhaartay uu lahaa biyaha ayaan ka cabayaa meeshan xawdka dartii biyaha waa soo gurguurtay isagoo soo gurguuranaya markuu yimi meeshii xawdkii meeshii dartii biyaha ayuu xamse haddana ka daba yimi waana ka takhallusay gaalkaas halkaasaanu kaasi ku baktiyey gaalkaasi intaasi markay dhacday nimankii gaaleed waa markiiba waa cadhoodeen markay arkeen ninkaas sida loo galay kadibna waxay dalbadeen mubaarasa mubaarasaduna waa dhaqan ay carabtu lahayd oo ah in laysu soo baxo abtaasha iyo geesiyaasha ka socda muslimiinta iyo abtaasha iyo geesiyada ka socda gaalada ayaa iska hor imanaayeen deetana nimanka ugu fiican iyo ninka halkan ugu fiican ayaa iska hortegaya kadibna way dagaalamayaan markiiba waxaa soo baxay saddex ka mid ah fardafuuladii nimankii quraysheed raggii ugu khatarsanaa oo intuba kasoo jeedaan hal qoys oo geesiyiin ahaa waxa weeye cutba iyo walaalkii shayba iyo wiil uu cutba dhalay oo la odhan jiray alwaliid ibnu cutba markuu cutba soo baxay iyoiyo shayba iyo waliid waxay dhaheen hanoo soo saara niman nala mubaarasooda markiiba waxaa soo baxay saddex dhalinyaro oo ansaartii muslimiintii ansaarta ka mid ahaa waa cawf iyo mucawad ama mucaad oo laba walaalo ah ahaa laba saxaabiy oo dhalinyaraha walaalo ahaa oo uu dhalay xaarith hooyadoodna ahayd cafraa labadaasaa soo haaday markiiba iyo cabdillahi ibnu rawaaxa saddexdaas saxaabi oo ansaar ahaayaba sooba haaday iyagoo sida waranka la tuuray la moodo ayay isku soo tuureen macrakadii dagaalka iyagoo doonaya inay u baxaan saddexdan geesi ee kasoo jeeda gaalada markaasay weydiiyeen nimankii gaaleed manantum waaryaa ahaydeen markaase waxay dhahen anagu waxaa nahay rahtun min alansaar koox ka socota ansaar baan nahay reer madiina markaasay dhaheen akifaun kiraam waxaa tidin rag noo dhigmo oo wanaagsan laakiin idinkaydima baahnin waxaan u baahan nahay nimanka aan ilmaadeerka nahay ee aan ishayno ee ay colaadu naga dhexayso dabadeedna waxay u dhawaaqay nebigii ilaahay waxay dhaheen moxamed ow noo soo saar rag annaga noo kuf ah oo noo dhigma oo qoomkayaga ah oo aan ragna isgaranay noo ilmaadeerannahay noo soo saar rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi qum yaa cubayda bna alxaaris wa qum yaa xamza wa qum yaa calay istaag cubayd ibnu xaaris waa nebiga adeerkii cubayd ibnu xaaris ibn cabdilmutalib istaag baa lagu yidhi waa istaage xamza waa nebiga adeerkii istaag waa istaage caliy ibn abi aalib waa nebigeyna adeerkii istaag waana istaage markay istaageen ayay kusoo durkeen dhankii gaalada iyagoo seefahoodii wata markaasay weydiiyeen nimankii gaaleed man antum waryaa ahaydeen fa akhbaruuhu markaasay u warrameen waxay dheheen anagu waxaan nahay cubayda xamza iyo calay allahu akbar markaase waxay dhaheen antum akifaun kiram waa rag noo dhigmo wanaagsan ayaa tihidiin ina la mubaarasooda isu kaya soo bax raggii waa iskaleen marka kan cubaydah ibnu xaaris oo ahaa ninkii ugu da-da weynaa markaa wuxuu u baxay cutba ibnu rabiica xamza ibnu cabdilmualibna wuxuu u baxay shayba ayuu isna u baxay caliy ibn abi aalibna welid ayuu u baxay saddexdaas saasa midba mid buu ku baxay markaa dagaalkiibaa markaa qadhaadhaaday raggii waa islaayeen seefihii iyo warmihiibaa laysku boobay subxaan allah mar keliya unbaa waxaa yeedhmay allahu akbar mise saxaabigii xamza ayaa ka takhallusay gaalkii ula dagaalamayay haddana allahu akbar caliya bn abi aalib ayaa seeftii ku kala gooyay gaalkii kale subxaan allah kadibna saxaabigii kale ee cubayd ibn alxaaris iyo cutba markay dagaalamayeen iyaguna waxay isdhaafsadeen laba seefood oo halis ah oo labadooduba dhaawac kala gaadhsiisay deetana labadooduba way kala dhaceen xamza iyo caliy ibn abi aalib ayaa soo orday markaasay soo gaadheen ninkii gaalka ahaa ee cutba kurtay ka gooyeen gaalkaas halkaasuu kaasina ku dhintay waxayna qaateen saxaabigii cubayda ibn alxaaris waa lasoo qaaday isaguna dhaawac weyn ayaa soo gaadhay saxaabiga radia allahu canh waxaan u geeriyooday afar shan casho kadib meel ahaa dagaalkii beder kadib ayuu isaguna geeriyooday shahiid uu noqday radia allahu canhu arda caliy bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu odhan jiray isagoo dhaaranaya ku dhaaran jiray aayaddani waxay kusoo degtay annaga ayay nagu soo degtay buu odhan jiray haadani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim labadaas waa kuwii ku dooday rabbigood ku dooday labadu waa kuwa labadii kooxood ee isu soo baxay mubaarasada waa saddexdii ka socday gaalada cutba shayba iyo waliid iyo saddexdii ka socday abtaasha muslimiinta geesiyadoodii xamza caliy iyo cubayd ibn alxaaris intaasi markay dhacday waxay ku noqotay nimankii gaaleed afkalaqaad arrin xun ayay dagaalkii ku bilaabeen saddex ka mid ah fursaantoodii raggii ugu khatarsanaa ugu geysisanaa oo isku hal qoys ah ayaa mar keliya la maray kadibna cadhadii baa ku kacday waxayna kusoo boodeen muslimiinta ayagoo aada moodid siday usoo boodeen weerarka usoo qaadeen sidii hal nin usoo boodo oo kale ayay usoo boodeen muslimiintu difaacoodii bay galeen ilaahay bay baryeen nasriga weydiisteen gargaar ayay weydiisteen ikhlaas ayay la yimaadeen oo ilaahay dartii inay u dagaalamayaan oo diintiisa u dagaalamayaan iyo eeba subxaana watacaala ka baryeen ayagoo markan isugu habar wacanaya oo isugu ku dhawaaqaya axadun axad axadun axad marka hal haysta dagaalka beder waxau ahaa axadun axad allah waa keligii oo waa keligii inta waxay ahayd kelmadii laisku garanaya muslimiinta oo ay ku dhawaaqayeen axadun axad intaynan dagaalka sii gudagelin waxaan doonayaa inaan waxyoogaa kadib ugu yaro noqono rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam isaga xaggeen kaga nimi isaga waxaan kaga nimi markaas isaga oo safay oo safka geliyey dadkii mu'miniinta ahaa oo safka dagaalka u geliyey allahna waa kanle wuxuu jecel yahay in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fi sabiilihi safan kaanahum bunyaanu marsuus safka ay galeen ayuu allah jecel yahay subxaanahu watacaala mu'miniinta u dagaalamaya jidka eebe ee safka ku jira eebe subxaanahu watacaala waa jecel yahay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ilaahay buu baryayaa habeenkii oo dhan waa taagnaa iminkana waxa uu leeyahay allahuma injiz lii maa wacadtanii allahuma innii anshiduka cahdaka wa wacdak rabbiyo waxaan kaa baryayaa inaad isiiso wixii aad ii ballan qaaday inaad igu karaamayso cahdigii iyo axdigii aad ii gashay ee aad tidhi guulsha labada midoob baan ku siinayaa ama tii ama ta dagaalka ama tii ahayd in ay ku guulaystaan safarkii arrintaas oo ilaahay ballan qaaday ayuu eebbe ka beriyey subxaanahu wa tacaala dagaalkii waa kululaad arrintiina way adkaatay nimankiina way dadaalayaan nimankii gaalida weerar culus bay kusoo qaadeen haddana nebigu ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu baryayaa wuxuu leeyahay allahuma in tahlik hadihi alcisaabata alyawm laa tucbad ilaahayow haddaad kooxdatan maanta aada halaagtid oo ay dhammaadaan ilaahayow adiga dib lagu caabudi maayo allahuma in shi'ta lam tucbad bacda alyawmi abadaa ilaw haddaad doontid dib laguma caabudaya maanta wixii ka dambeeya yacni dadka kan mu'miniinta ah waa kooxdii ugu horreysay muslimiin ah dadka inta kale mushrikiin bay ahaayeen haddii intan afka la marsado oo la qararamsado oo la laayo subxaana allah ilaahay agtiisa cid markaa caabudayso muslimiin ahi maysan jirin ilaahay buu baryay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam kadibna siduu baryadii u baryayey oo baryadiisii farabadatay ayuu saaxiibkii abubakr asidiiq uu ku lahaa nebigii ilaahi sala allahu calayh wasalam xasbuka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo kugu filan ducadaadaas alxaxta calaa rabbik rabbiga waad ku celcelisay oo ku celcelisay oo ku celcelisay oo guul ka dalabtay kadibna allah baa subxaanahu watacaala ducadii rasuulkiisa aqbalay oo wuxuu markiiba u waxyooday malaa'igtii wuxuuna ku yidhi أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب aniga ayaa idinla jira malaa'igtii rabbiga rabbi aniga ayaa idinla jira muuminiinta aniga ayaa la jira bal hadda haddii uu ilaahay kula jiro yaa wax ku yeelaya marka wuxuu amray eebba subxaanahu wa tacaala in ay malaa'igtu ay sugaan muuminiinta fathabbitu aladiina aamanuu suga mu'miniinta oo quluubtooda suga oo khayr ugu sheega saulqi fi quluubi aladiina kafaruu rucba kuwa gaaleedna waxaan ku tuurayaa qalbiyadooda argagax iyo cabsi ayaa lagu tuuraya sidoo kale eeb allah subxaana watacaala wuxuu u waxyooday rasuulkiisii oo uu leey anii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin waxa aan idinku gargaarayaa oo dheeraad aan laydinku soo dirayaa kun malaa'ig yaa allah malaa'igtii rabbiba dagaalkan ka qayb ka qayb qaadatay waana dagaalkii ugu horreeyey ay ficliyan yacni si dhab ah ay uga qayb qaataan waa laga yaabaa inay dagaalada kale kaga qayb qaataan qaab dhiirigelin ah laakiin dagaalkan waxay uga qaab qaateen sidii ficli ah yacni dagaal dhab ah ayay uga qaay uga qayb qaateen waxay soo degeen ayagoo ah murdifiin iyagoo isdabataxan yani hal mar may soo wada degin malaa'igtii ee marba koox baa imanaysay marba koox baa imanaysay iyadoo la doonayay in lagu bushaareeyo muslimiinta iyo qalbiga rasuulka sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam xilliga intii lagu jiro waxoogaa hurday yar ayuu galay laamadood yar kadibna madaxuu sare u qaaday markaasuu waxau yihi abshir ya abaabakar hada jibriil calaa tanaayaah an naqac alla bushaaraysa abaabakarow waa kan jibriil oo faraskiisii uu boodh ka boodayo waa kan oo soo socdaa buu leeyahay jibriil riwaayad kalena waxay leedahay abshir ya ababakar ataka nasrullah hada jibriilun aakhidun bicanaani farasihi yaquudu calaa tanaayahi naqac wuxuu leeyahy bushaaraysa ababakarow nasrigii allah waa yimi guushii eeba waa soo socota waa kan jibriil oo hogaaminaya faraskiisii saaran oo boodh ka duulaya meeshii uu soo socdo kadibna rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam waa soo baxay oo cariishkii waa ka soo baxay isagoo giigiijisanaya dircigiisi dirciga waxa weeye qalabka laga xidho dagaalka ee layskaga dhigi jiray warmaha seefaha iyo fallaadhaha ayaa la dhaha dirci dircigii isagoo giijinayuu soo baxay oo la oo dhahaya sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur waa la jebinayaa kooxdatan waa la jebinayaa oo way dhabar jeedinayaan oo way daba jeedinayaan kadibna rasuulka ilahi sala allah alay slam wuxuu qaatay xantoomso uu soo xantoobsaday qurur meesha yaallay carro meesha taallay buu soo xantoobsaday kadibna intuu quraysh hortegay dagaalkii u fiirsa rasuulka ilahi dagaalkii meeshii dagaalku ka dhacayay ayuu istaagay markaasuu nimankii quraysheede gaaleed ayuu wejiga kaga dhuftay isagoo leh shaahat ilwujuuh shaahat ilwujuuh wejiyadiinu xumaade gubte waxa dhammaan markuu ku tuuray markaa qururuxii uu ku tuuray gaal ka mid ah gaaladii dagaalamaysay ma jirto mid walba isha iyo sanka iyo afka ayay ka gashay qururixii uu nbi nebiga ilaahi sala allahu alay wasalam uu ku tuuray nimankii gaaleed allahna waa kan ka warramayo le wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa markaad tuurtay eeaada adigu tuurtay adigu maad gaadhsiinin ee allah baa gaadhsiiyey oo mid kastaba isha iyo sanka iyo afka kaga dhuftay nimankii gaaleed waa lagu duleynayay kadibna rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam markiiba wuxuu siiyey awaamirtii wixii ay sameynayeen marka mu'miniinta ayuu farayaa marka kan wuxuu leeyahay waa awaamirtii ugu dambeysay oo la farayo muslimiinta oo ahayd in iyaguna weerar ay qaadi doonaan wuxuu ihi shuddu war adkaysta oo uu ku uu ku booriyo dagaalka isagoo leh waaladii nafsu muxammadin biyadihi laa yuqatiluhum laa yuqaatiluhum alyawma rajulun fayuqtl صاbirا مxtasبا مqبlا غyra mdbir إla adklah اllah الجنة waxaan ku dhaaranaya allah subxaanaه watacaala oo ay naftaydu gacantiisa ku jirtee maanta mid idinka mid ah ma dilayaan nimanka gaaleed haddayba dilaanba oo ninkaas la dilo isaga oo samirsan oo ku samirsan dilkiisa iyo dhibta loo soo geystay oo ilaahayna ka ajar dalbaya marka la dilayana ah mid muqbil ah oo soo jeeda hayra mudbirin aan gadaal jeedinayn marka aan firdhanaynin haddii ay jirto ninka caynka ku dhintaa ilaa adkhalahu allahu ljanna allah wuxuu gelinayaa jannadiisa isaga oo hadalkiisii wata rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam oo dadkii muuminiintaha ku boorinaya dagaalka ayuu wuxuu leeyahay quumuu war u kaca muuminiintii ilaahayeg addoommadii ilaahay u kaca ilaa jannatin carduha asamaawaati waalard janno ay ballaceedu la eg tahay samaawaadka iyo dhulka allah janno ballaceedu ay la eg tahay samaawaadka iyo dhulka uu kaca dheerarkeedu intuu leekaanaya subxaana allah halkaa markuu hadalkaa yidhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ayaa saxaabi ka mida saxaabadiisii oo la dhaho cumayr ibn alxumaam ayaa yidhi bakin bakin bakin bakin wuxuu u leeyahay yacni carabtu dhaqan iyo caaday u lahayd markay wax ay ka cajabaan oo la yaabaan ay dhahaan bakin bakin markaasuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam maa yaxmiluka calaa qawlika bakin bakin maxaa kugu kalifay inaad dhahdo bakin bakin markaasuu yihi wallahi ya rasuula allah ilaa rajaa an akuna min ahliha keliya waxaa igu kalifaya rabbigii ilaahayow inaan rajaynayo in aan ka mid noqdo ehelkeeda ehlol jannada inaan ka mid noqdo jannadan ballaceedu uu leegyahay samaawaadka iyo dhulka ragga iyo dumarka ku ku guuleysanaya inaan ka mid noqda ayaan ilaahay oo ayaan rajeynaya buu yihi rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay wuxuu yihi isagoo bushaarinaya fa innaka min ahliha adigu ehelkeeda ayaad ka mid tahay ya allah saxaabigii timir buu cunaya marka kan dhowr xaboo timir ah oo cunay intuu tuuray ayuu wuxuu leeyahay wallahi inaha la xayaatun tawiila inta la cunayo timirta tan wallahi waa muddo dheer janno weyn bay sugaysaa inta timir yaraan ku mashquulsanahay wallahi wa waa cimri dheer buu yidhi waa tuuray timirtii waana galay dagaalkii waana la dagaalamay nimankii oo la diriray ilaa laga dilay oo uu shahiidka noqday arrinta kale cajiibka waxaa ka mid ah rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo warramaya ayaa saxaabi baa u yimi cawf ibnu alxaaris ibnu cafra saxaabigaasa usoo galay markaasuu yihi ya rasuul allah maa yadxiku rabba min cabdihi maxaa rabbigi addoonkiisa kaga farxiya maxaa rabbi uu ku farxaa markaasuu yihi rasuulkii sala allahu alay wasalam inuu ku dagaalamo gacantiisa oo qaawan inuu ku dagaalamo cadowga la galo ayuu rasul ayuu allah ku farxayaa kadibna inta uu siibay dircigii uu ku dagaalamayay ee warmaha iyo fallaadhaha uu iskaga eegayay ayuu intuu tuuray ayuu sida waranka la tuurayisi sii daayay oo seeftiisii qaatay markaasuu isku dhex turay nimankii gaaleed oo la dagaalamo oo la diriray isagoo rajo ka qabay inuu allah ka farxiyo oo raalligeliyo ilaa isagiina la dilay oo halkaa ku shahaado qaatay dabadeedna rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu faray marka kan inay muslimiintu qaadaan weerar weerar celis oo markii hore nimanka gaaleed baa weerarka soo qaadayay muslimiintuna waxay ahaayeen kuwo difaac ku jira markay nimankii gaaleeda mushrikiintahay daaleen ayuu rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam xikmadiisii iyo khibradiisii ayuu wuxuu ku yidhi iminka gala dagaalka nimanka iska dhiciya markaasaa weerarkii lagu qaaday iyagoo oo marka kan nashaad firfircooni ay soo gashay markaasay nimankii la dagaalameen oo qoorta gooyeen raggii gaaleed oo waxaa kaloo u siyaadiyey oo u kordhiyey firfircooni iyo xamaas waxa u kordhiyey markay arkeen rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam oo cariishkii intuu kasoo baxay xidhanaya diriciisii oo ka qayb gelaya dagaalka oo leh sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubr waa kooxda tan waa la jebin doona dhabarkana way jeedin doonaan iyo dabadana way jeedin doonaan oo way ordi doonaan markaasay muslimiintii aada u dagaalameen oo ay iska dhiciyeen nimankii gaaleed oo arrin ay kasoo kaban waayeen ku sameeyeen malaa-igtii rabbina subxaana wa tacaala way ka qayb qaadatay dagaalka kan dhowr tusaale haddii aanu kasoo qaadano cikrama waxa uu leeyahay cikrama wuxuu leeyahay maalintaas waxaa la arkayay madax duulaya iyo gacan duulaysa oo cid allaaliyo cid goysi la-aan la garanayn waa sida u hor socotid uu ninku u ordayo baa madaxiisu duulaya walciyaadu billah gacantiisuna duulaysa subxaana allah waa wax lala yaabo ibnu cabaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay mid kamid raggii muslimiinta ah mid ka mid ah oo eryanayo baacsanaya ku gaal ah oo ka horeeyey ayaa wuxuu maqlay buu ku leeyahay shaabuug dhacaya oo korkiisa ka dhacaya iyo cod nin fardafuul ah oo leh aqdum xayzuum aqdum xayzuum hore u soco xayzuumow hore u soco xayzuumow wuxuu eegayba ninkii gaalka ahaa ee ka horreeyey mise isagii wuu kala go-ay oo wuu kala dhambaalmayba subxaana allah saxaabigii ansaariga baa markaa u yimi rasuulka ilahi sala allah alay wasalam markaasuu arrintan uga warramay markaasuu yihi sadaqta run baad sheegtay dalika min madadi samaai thalitha kaas wuxuu ahaa madad ka yimi samada saddexaad malaa'igtii rabbi subxaana wa tacaala ayaa nimankan gamta ka saartay sidoo kale abu daawud ilmazini wuxuu leeyahay sidan nin u daba socday nimankii gaaleed oo la bacsanayo la eryanayo si aan kurta uga gooyo buu leeyahay ayaa intaanan gaadhinba oo aanay seefteedu gaadhinba ayuunba waxaan gartaa uun in cid aan aniga ahayn ay dishayba ninkii seeftaba markaan qaada mise wuu hor yaalaaba isagaoo meyd ah subxaan allah arrimaha cajiibka ee dhacay waxaa ka mid ah in nebiga adeerka cabaas ibni cabdilmutalib uu ka mid ahaa nimankii quraysheed marka kan uu la safnaa nimanka gaaleed laakiin lagu soo qasbay oo abaajahal iyo nimankii gaaleeda kale ay kusoo qasbeen inuu dagaalka ka qayb galo markaa rasuulku wuxuu amray inaan cabaas la dilin cabaas waa la qabta waa la xidhxidhay ma garanayo marka kan ninka xidhxidhay wuxuu leeyahay isagu cabaas nin baa xidhxidhay hadhow marka dambe u ka sheekeynaya laakiin gacanta waxaa kusoo dhigay saxaabi kamid a saxaabada rasuulka oo aada u tamar yar saxaabigaasi oo nin caato ah ahaa ayaa cabaas oo nin weyn ah oo nin feedho weyn oo nin xoog weyn ah oo wax iska dhicin karaya ayaa gacantun baa la qabto waa lasoo jiiday isagoo maxbuus ah markaasaa la keenay meeshii maxaabiistu fadhfadhiday markaasaa la yaabay saxaabadii yaabtay ninkan weyn ee wax iska dhicin karaya iyo ninkan yar ee saxaabiga ah ee jiidaya ayay la yaabeen markaasu wuxuu leeya ya rasuulallah anaa kan soo xidhay anaa kan soo maxbuus buu aniga kaniya markaasuu cabaas wuxuu lahaa wallahi muu xidhanin nin salxanya leh oo wejigiisu weji qurux badan uu yahay oo faras midabkiisu caddaan iyo madow uu isugu jiro wata ayaa iisoo xidhxidhay markaasuu rasuulka ilahi wuxuu ku lahaa oscot faqad ayadaka allahu bimalakin kariim war amus ilaahay baa kugu gargaray malag sharaf lehe sidoo kale waxyaalaha qariibkaa waxaa ka mid a ninkii ibliis aan hore usoo sheegnay inuu dagaalkan ka qayb galay oo uu suuraddii suraaqa ibnu malik uu soo qaatay ninkaas oo sayidka ahaa reer bani mudlaj sayid u ahaa ayuu suuraddiisii soo qaatay isu soo ekeysay waanu la socday nimankii gaaleed kamanuu faaruqin ilaa iyo iminka intuu dagaalku socdo kamuu faariqin waa la joog laakiin markii uu arkay malaa'igtii ila ninkani naar buu ka samaysan yahay wuu arkayaa malaa'igtana hore ayuu soo arkay markuu cirka iyo samada jannada uu joogay oo mudiica ahaaye ayuu markuu arkay malaa'igtii ayuu cararay intuu dibdib u baxay isagoo yacni wejigiisa aan sii jeedinin ayuu dibdib u baxay si aan la tabaynin kadibna waa firdhaday intuu sii firdhanayay ay xaarit ibnu hishaam baa qabtay gacanta isagoo ku leh xagaad ku ordaysaa suraaqoy xaggaad ku ordaysaa suraaqay deetana ibliis intuu qaaday feed ayuu halkaa xabadka kaga dhuftay markaasuu ninkiiba dhulka ku dhacay subxaana allah waa la yaab dabeedna waa baxo waa orday mushrikiintii iyo nimankii gaaleedba ka dabaqayliyey yaa suraaqa ma suraaqa meesha waa ibliis lacanatu lacanahu llah oo meesha suurad ninkaas iska soo dhige waxay ku leeyihin ilaa ayna yaa suraaqa xaggaad ku ordaysaa suraaqoy alam takun qulta innaka jaarun lana miyaanad odhanin adigu annaga ayaad nala jirtaa oo nagama faaruqaysid oo nagama tegaysid soodigii nagu lahaa markaasu wuxuu lahaa ibliis lacanahu llah inii araa maa laa tarawn inii akhaafu allah wallahu shadiid lciqaab anigu waxaan arkaa waxaydaan arkaynin anigu ilaah baan ka cabsanayaa ilaahayna cadaabtiisa iyo ciqaabkiisu way daran tahay subxaan allah ibliis baa ilaahay ka cabsanaya waa wax lala yaabo ibliis ilaahay ka cabsanayana ma jiro ee wuxuu arkay waxaanay arkaynin iyo malaa'igta rabbi subxaanahu watacaala dabeedna waa firdhaday oo waa orday waa isi sii daayey ilaa uu naftiisa ku aamini waayey dhulka oo dhan oo uu badda isku tuuray ninkaasi halkaasuu ku cararay kadibna waxaa si kadis ah u bilaabmay raadkii aathaartii guuldarrada ayaa bilaabmatay sufuuftii gaaladu way dumeen waxay xamili kari waayeen weeraradii isdaba joogay ee muslimiinta kasoo xaggooda ka imanayay macrakadii waxay ku dhowdahay marka kan inay dhammaato soo gebagabaysanto nimankii gaaleed waa ordeen oo waa firdhadeen ayagoo ka baxaya goobtii dagaalka muslimiintuna dabaday kaga jiraan oo dhabarkooday saaran yihiin ayagoo kay qabtaan way xidhaan kii la dagaalamayna dilaya ilaa ay dhammaystirantay guuldarradoodii markii ay marka kan muslimiintii ay ay dabagaleen nimankii gaaleed ninkii gaalka ahaa ee abujahl isagu xagguu ku dambeeyey warkiisu xagguu ku dambeeyey ninkii gaalka ahaa ee abujahal oo madax u ahaa runtii nimankan gaaleed markii uu arkay dhibta ku timi safafkii gaalada wuxuu isku dayay marka kan uu sugo ciidamadiisii isagoo doonaya inuu dhiirigeliyo nimankan ciidamadiisa markaasu wuxuu dhahay hadallo aada akhlaaqdoodu u xun tahay oo edab daran ayuu dhaho kibir ka muuqdo markaasu wuxuu lahaa war yaanay idin jebinin ninkii suraaqa siduu idinka tegay uu inooga baxay safkeena inooga baxay hada waa shaydaanka ibliis ninkaasi siduu inooga baxay yaanay idin jebinin waayo wuxuu la lahaa ballan buu maxamed la lahaa buu leeyahay sidoo kale yaanay idin yaraynin oo niyadiina jebinin dilkii loo geystay cutba iyo shaybiya weliid sababtoo ah nimankaasina way degdegeen laatiyo cizan ku dhaartay dib u noqon mayno buu leeyahay ninkii abujahal ilaa iyo aan xadhka kuxidxidh ku xidhxidhno nimanka kan oo mid naga mid ah aanu midka dilin ma dilayna buu taagan yahay ninka kan kibirba intaa leegba ku jira xataa in la dilo ayuu u quuri la-yahay muslimiinta wuxuu hi dili mayna kuwana xadhkaan ku xidxidhaynaa oo markaasaan qabanaynaa ilaa ay ka ogaanayaan oo laga muujinayo xumaanta ay sameeyeen ilaa ay ka muujismayso sidaasaan u gelinaa buu leeyahy laakiin nin iska hadlo isbiyo dhiijinaya weeye wuxa markiiba u caddaatay xaqiiqadii kibirkiisa dadkii badankoodii safafkii ka dhowaa oo dhan waa la jabsaday oo way xamili kari waayeen weerarkii isdaba joogay ee muslimiinta dabcan isagu maadaama uu ahaa gaalka madaxdooda maadaama uu ahaa waxaa ilaalinaya rag baa ilaalinaya raggaas ilaalinayay seefahooda waxaad moodeysay siyaaj yacni gidaar baad moodeysay siday u ilaalinayeen seefahooda gidaar seef gidaar la moodo ayao sameeyeen iyo warmo la moodo kayn kayntu sida ugu badan tahay yacni dhirtu ay ugu badan tahay saas oo kale warmihiina u ag taag taagnaayeen oo saasaa loo ilaalinayo laakiin dabaysha tan aan cidiba joojinayn ee muslimiinta ayaa markiiba la fuqday gidaarkii seefaha ahaa iyo warmihii ay meeshay ka taag taageen sida kaynta la moodayo deetana waxaa u muuqatay ninkii gaalka ahaa arrintiibaa u muuqatay iyo jabkiisii inuu soo dhawaaday wuxuu arkay muslimiintii inuu keligii meelahaas werwareegaya ayay arkeen marka kan muslimiintii ayaa arkay isagoo faraskiisii wata dabadeedna laba dhalinyaro oo reer ansaareed ah ayaa ku haaday cabdiraxmaan binu cawf baa qisadan ka sheekeynaya waxa uu leeyihi anoo safka taagan waqtigii beder ayaa dhankayga midig waxaa soo istaagay wiil dhalinyaro ah laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa soo istaagay labadeeda dhanba deetana waxaan dareemay buu yidhi ammaan maan dareemin laba dhalinyaro ah oo laga yaabo da-doodu inay aada u yar tahay oo reer ansaareed ah ayaa barbarkayga soo istaagay buu yidhi markaasu mid baa wuxuu dhegtii igula hadlayaayo si sir ah buu igu sheegaya oo wuxuu ka qarinayaa ninkan kale dhanka kale joogta markaasu wuxuu leeyahay yaa cam adeer arinii abaajahal abaajahal itus buu leeyahay wiilkan yar abaajahal buu doonayaa subxaan allah kii kale ahayaa haddana ila hadlay markaasuu wuxuu yidhi adeer waxaad itusta ninka la dhaho abujahal markaasaan waxaan ku yihi buu leeyahay oo maxaa ku falaysaan abujahal wuxuu yidhi waxaan maqlay in uu ilaahay iyo rasuulkiisa caayi jiray oo rasuulki ilaahay uu dhib badan u geystay allan ku dhaartay bay leeyihiin labadii dhallinyaradood kay naftay naftayadu gacantoodu gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranee labadayda mad madax kala suuli maayaan oo kala faaruqi maayaan ilaa labadayadu kaygo hor aan kala hor dhimanno ima anigu anagu aan dhimanno ama isagu uu dhinto dayn mayna kaasi waa gaal mujrim ah dhiigyaqab weeye kaas mid la saamaxaya ma aha bay leeyihiin labadii dhalinyaro wuxuu yihi markaan arkay nimankan hamigoodii ayaan dareemay inay labada dhan rag rag ah iga xigaan markaasaan eega buu yidhi abaajahal oo buur la moodo halkaa ka dagaalamaya oo warmihii kaynta la mooday ku hareeraysan yihiin oo seefihii gidaarada la mooday ku hareeraysan yihiin markaasi labadii dhallinyaro intay seefahoodii qaateen ayay boodeen sida waran la ganay oo kale ayay u boodeen markaasi isku sii daayeen meeshii subxaan allah markay meeshii isku soo daayeen islam judhadiiba way seefihiiba la galeen wayna dileen ninkii marka kamay takhallusin oo naftii kamay bixin ninkii abujahal ahaa laakiin waxay ku sameeyeen dhaawac weyn oo aanu kasoo kici karin ayay ku sameeyeen dabadeedna labadii dhalinyaro ayaa soo noqday iyagoo leh rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam kule yaa rasuul allah ninkii gaalka hayaabaa jahal kurtan kasoo goyn ninkii ma noola iyagoo leh ayay iskusoo ayay kusoo noqdeen rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam markaasuu rasuulku lahaa seefihiina ma maydheen ma masaxdeen markaasay lahaayeen maya markaasuu rasuulka eegay sala allahu alayh wasalam seefahoodii markaasuu yidhi wuxuu yidhi rasuulku labadiinna ayaa dilay marka kan labadiinuba waa wada disheen marka labada saxaabi waxaa la dhahaa midina nabar weyn oo aanu kasoo kabanayn buu ku dhuftay ka kalena nabar kale ayuu ku dhuftay riwaayo kale oo ibnu isxaaq uu warinayo wuxuu leeyahay macaad ibnu camru oo kamid ahaa labadan dhalinyaro ee dilay abujahal ayaa waxay waxa uu leeyahay wuxuu leeyahay waxaan maqlay gaaladii oo leh abujahal maanta cidina gaari mayso oo ninka kan warmahan gidaarka la moodo iyo warma seefahan gidaarka la moodiyo warmahan kaynta la moodo ay ka sokayso ninkaa cidina gaadhi mayso gaaladiioo isku leh ayaan maqlay buu yidhi dabadeedna waan u fadhiistay buu yidhi waan sugay dagaalkii anoo u fadhiyayna ninkaa maanta ka takhalluso waxaan ahayn u joogin dabadeedna waan ku haaday buu yidhi intaan fursad helay ayaan ku haaday dabadeedna waxaan ku dhuftay buu yihi lugtii lugta ayaan ku dhuftay oo lugtiibaa duushay quwada uu ku dhuftay darteed wuxuu ku leeyay waxaan ku shabahayaa sida marka laftimireeda dhagaxa lagu dhufto sida laftimireedu u duusho oo kale sanqadha ka yeedha oo kale ayaa ka yeedhay lugtii abujahal ninka gaalka ah dabadeed markaan ku dhuftay wiilkiisii cekoroma ibnu abijahal hool ag joogay ayaa dhaawac weyn iga gaadhsiiyey garabka halkaasoo gacantiisa hilibkii iyo laftiiba ay kala tagtay oo keliya waxaa isu hayay haragga yar oo keliya ayaa isku hayay markaa saxaabiga mucaad ibnu camru wuxuu leeyahay waan dagaalamay maalintii gacantii oo iga laalaada oo laftii iyo hilibkii ay kala tageen keliya waxaa isu hayay oo keliya haragga yar oo keliya markay idhibtay oo gacantii aan qaadi kari waayey ayaan gacantii intaan dhulka dhigay ayaan lugta ku istaagay gacantii deetana waan fujiyey markaasaan ka ta ka tuuray buu yidhi oo aan iska jaray gacantii maydka ahayd ninkaa cikrama uu igu dhuftay cikramana waa abujahal baa dhalay hadhow tole gadaal ayuu kasoo islaami doonaa fatxu maka xilligaas uu soo islaami doonaa laakiin marka kan aabihii oo gaal ah ayuu la dagaalamaya sufuufta gaalada ayuu ka dagaalamaya laakiin waxaa la yaab leh saxaabigan geesinimada ku jirta subxaan allah inta gacantiisa la gooyey gacan keliya ku dagaalamaya ee gacanta sida ee markuu gacantii qaadi kari waayo ku istaagay ee iska reebay waa wax lala yaabo wey wuxuu ihi marka abujahal oo dhulka yaalla oo nabar weyn oo halis ah uu gaadhay ayaa saxaabigii kale ila dilay mucaad ibnu cafru ayaa isna soo haaday oo isna nabar weyn oo kale ku dhuftay deetana isna waa waa dagaalamay oo isaga waa la dilay markii dambe oo waa shahaado qaatay halkaas ayay ku dambeysay ninkii abujahal warkiisu sidoo kale laakiin xilligaa naftu kama bixin ninkan abajahal laakiin nabar weyn oo halis ah ayaa lasoo gaadhsiiyey markii dagaalkii uu dhammaaday ayaa nebiga ilaahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam yaa soo fiirinaya muxuu sameeyey ninkii abujahal arrinkiisii warkiisa yaa i keenaya deetana saxaabi dhalinyaro ah oo kamid ah saxaabadii rasuulkae ka qayb galay dagaalkii beder oo cabdillahi ibnu mascuud radia allahu canh nin aada u caataana u ahaa ninkaas ayaa ayaa yidhi anaa soo fiirina waa soo baxay dabadeedna wuxuu u yimi ninkii gaalka ahaa ee abujahal oo fii ramaqi lakhiir kusii jirta yacni nafti iska sii gurayso wax yar ay uga sii harsan tahay deetan halkaa cunaha ayuu kaga istaagay markaasuu garh ka qabtay markaasuu ku yihi hal akhzaaka allahu yaa caduwa allah allase kumuu hoojinin cadowgii ilaahayow abujahal waa ninkii looga taag waayey diinta islaamka waa ninkii nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam nafta u keenay meeshuu soo maraba aflagaado af yo adinba wax ugu yeelay caduw allah ilaahayse kumuu hoojinin ayuu ku yihi cabdillahi ibni mascuud markaasuu yihi weli wuu isla sii hanweyn yahay weli wuu isla weyn yahay oo kibirkiibaa kusii jira markaasuu leeyahay maxaa laygu hoojinaya ma waxaan ka fiicanahay nin qoomkiisu ay dileen maana anugu waxaan ahay un nin ay dagaalamay oo cid ula dagaalamana ay ahayd ragga isku qolo yihiin oo isku qoom yihiin unbaa la dilay ma ninkaasaan ka weynahay buu weli leeyahy subxaana allah markaasuu wuxuu ku yidhi iiga waran maanta yaa guusha raacday markaasuu cabdillahi ibni mascuud wuxuu ku lahaa lilaahi wa rasuuli ilaahaya rasuulkiisiiba guusha raacday yaa allah waran ayay ku tahay ninkii abujahal arrintaasi daadhana isaga oo cunaha halkaa luqunta kaga haya qoorta ayuu ku yidhi wallahi yaa ruwayciya alghanam kii adhiga raaci jirayo bal u fiirso ninka abujahal naftiibaa kasii baxaysa oo qoorta lagaga taagan yahay haddana wuxuu ku leeyahay cabdillahi ibni mascuud radia allahu can kii adhiga raaci jiray oo cabdillahi ibni mascuudna wiil yar oo adhiga ku raaca magaalada maka ayuu ahaa markaa way isgaranayaan kii adhiga raaci jirayow wallahi waxaad fuushay meel sare ayaad saarantay oo ninka maanta qoorta luqunta cagtiisii saaray nin halisa baad tahay buu leeyay kii adhiga raaci jiray weli waa siyaasaya kadibna ibnu mascuud radia allahu canhu baa intuu qabtay baa qoorta uu kasoo gooyay ninkii gaalka ahaaya abajahal dabadeedna wuxuu intuu soo qaaday kurtiisii ayuu rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ayuu keenay markaasuu ku dul tuuray yihi waa kaa rasuulka ilaahay madaxii ninkii cadowgii ilaahay ahay abajahal markaasuu rasuulkii kacay allahu aladi laa ilaaha illaa hu ma ilaah baan kugu dhaariyey ilaahii aan ilaah isaga ahi aanu jirin ayaan kugu dhaariya ma isagiiba saddex jeer buu ku celceliyay rasuulku sala allahu alayh wasalam markaasuu dhahay allahu akbar alxamdu lilahi aladii sadaqa wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah wuxuu yihi ilaahay baa weyn oo ilaahay baa mahad iska leh eebbahaas oo ballantiisii ka run sheegay wixii uu ii ballanqaaday ka run sheegay uuna guuleeyey oo gargaar siiyey addoonkiisii jebiyeyna nimankii gaaleed axsaabtiisa soo urursatayna keligii isagu jebiyey deetna wuxuu lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam igee ninka baqaybtiisii kale madaxiisii maaha intiisii kale markaasuu rasuulku wuxuu lahaa haada fircawnu hadihi lummah fircoonkii ummadda tan ummadda islaamka fircoonkiisii waa ka kan waa ninkan gaalka ah ee abujahal macrakadii iyo dagaalkii iminka waxay ku dhowdahay gebagebo mar haddii la dilay madaxii gaaleed oo rag badan oo gaalo ah madaxdoodii mar keliya gam laga siiyey marka kan gebageba ayay ku dhowday waxaan wax ka tiltilmaami doonaa waxyaalihii cajaa'ibka ahaa ee macrakadan iyo dagaalka kan dhacay nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa isagoo la hadlay ayuu wuxuu lahaa intaanu macrakadu aanay bilaamanin reer bani hashim waa lasoo qasbay oo meesha waxay ku yimaadeen iyagoo karaahiyeysan marka uma baahnidin inaad dishaan nimankaas waa soo xidhi kartaan maxbuus ahaan waa way noqon karaan lakiin lama dilaayo sidoo kale rasuulku wuxuu amray ninka la dhado abaalbukhtariy ibnu hishaam inaan ninka la dilaynin sidoo kale wuxuu yihi cabaas ibnu cabdilmutalib haddii aad la kulantaan ha dilina waayo wuxuu soo baxay isaga oo mustakrih ah isagoo aan jeclayn inuu inala dagaalamo markaa hala dagaalamina waayo waa lasoo qasbay ninkan abajahal gaalkaas ayaa ku qasbay dadkoo dhan inay dagaalka galaan gaar ahaan reer bani hashim sababtoo ah haddii iyagu dib u noqon lahaayeen ceeb ayuuayuu uga dhigayay oo wuxuu lahaa niman cabsanaya oo ka cabsanaya way inay ilmaadeeradood la dagaalamaan markuu rasuulku sala allahu alay wasalam uu amray arrinkaas saxaabadiisii ayaa saxaabi ka mid a saxaabadiisii abu xudayfa ibnu cutba waxaa dhalay cutba ibnu ibnu rabiica waa gaalkii aan sheegaynay markii ugu horreysabay lagu dilay ay cubayda ay isdhaafsadeen waranka seefta ay isdhaafsadeen deetana ay nafta ka ka gooyeen xamse iyo cali waa mubaarasada raggii soo baxay waa ninkii maskaxda badnaa ee aan sheegaynay lahayn ninkaasi abajahal baa jar uga tallaabsaday isagu muu doonin xataa inuu la dagaalamo waa ninkii lahaa qoomkiisa intuu la hadlo reerki nimankii mushrikiinta moxamed badiisa ka baxa oo hadduu guulaysto inaga waynoo guul haddii uu laga guul u guul daraysto carabta isqabsadaanna dee nimankaasayna kaga fila waa ninkii caynka lahaa ee abujahali uu ku lahaa wallahi intafaka saxru wallahi sanbabadiisa boodboodaya waa cabsanaya waa abu xudayfa wiilkan uu dhalay waa wiilkan aan ka sheekaynayna iminke wiilkaisaas uu diidan yahay inuu la dagaalamo wiilkiibaa marka kan ay qaaday caatifad baa qaaday markaasu waxa uu yidhi ataqtulu aaba'ana wa abna'ana wa ikhwaanana wa cashiiratana wanatruk alcabaas waxaan dilaynaa aabbayaashayo caruurtayo iyo walaaladayo iyo ehelkayaga ayaan dilaynaa cabaasna waan ka tegaynaa markaasuu dhaarto wuxuui wallahi haddaan anigu ka hor yimaado ninka la idhahdo cabaas seefta ayaan loo soo baxaya waan la dagaalamaya subxaan allah arrintaas ayaa kasoo siibatay ninkaas abaa xudayfa radia allahu canhu saxaabiguu ahaa deetana waxaana ka yeedhsiinay yacni aabihii oo la dilay iyo walaaladii iyo ehelkii intiisku qoyska ahayd oo la dilay ayuu wuxuu u qaadan waayay marka kan cashiiradii iyo caatifadiiba qaado wuxuu leeyahay cabaas sideeban u dhaafnaa arrintii markii loo sheegay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ayaa cumar ibn alkhataab radia allahu canhu oo hortaagan ayaa yidhi yaa rasuul allah allan ku dhaartay kan waan nifaaqoobay munaafiq weeye ilaahay oo ii fasaxaan kurta ku kala gooye rasuulku sala allahu alayh wasalam wuu fahamsanay inuu ninkan arrintaasi ay zallo ka tahay markaa rasuulku muu amrin in lala dagaalamo saxaabigan saxaabiganna wuxuu lahaa wallahi kelimadaasi sida iiga soo baxday ma garanaya buu yidhi waanan ka cabsanayay ilaa waxaanan ka cabsanayay oon ilaahay ugu tamaniyey inuu ilaahay shahaadadaysa iyo uu shahiidiga dhigo waxaan islahaa unbuu leeyahay ilaa aan shahiid aan noqdo dembiga lagama dhaafaayo isna alxamdulilah wuxuu ku shahiidoobay dagaalkii yamaamah yowma alyamaamah markii lala dagaalamayay ninkii nebinimada sheegtay ee musaylamat alkadaab halkaas dagaalkaas uu ku shahiid sidoo kale nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam inaan la dilin abulbakhtariy abulbakhtariy wuxuu ahaa mushrikiinta carbeed ayuu la socday laakiin wuxuu ahaa nin aan dhib badan u geysanaynin rasuulka sala allahu alayh wasalam sidoo kale wuxuu ka mid ahaa raggii saxiifadii iyo markii ay nimankan gaalada quraysheed ay ku heshiiyeen in rasuulka muxaasaro lagu qabto oo go-doonkii loo diiday inay cunto laga iibsado dumar laga guursado dhibtaas oo dhan saddexdii sannadood waa ninkii kasoo horjeeday saxiifada gubay ayuu kamid ahaa markaa rasuulku sala allahu alay wasalam abaalka uu galay ayuu wahayy marka wuxuu yihi haddii aada ninka abalbakhtariyi la kulantaana ha dilina marka abalbakhtariyina isaga oo nin kale la socda ayaa saxaabi kasoo horbax markaasuu ku yihi ya abalbakhtariy rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam ayaa diiday in aan kula dagaalano oo aan adiga wax ku yeelno adigu isdhiib markaasuu yihi aniga iyo saaxiibkay labadeedaba aan isdhiibno oo labadeedaba da ayuu yihi markaasuu saxaabigii wuxuu leeyahay may rasuulka ilaahay muu amrin saaxiibka inaan daayo markaas ninkii abalbaktari wuxuu ku adkaystay in isaguna ilaa saaxiibkii aan la daayo in aanu isaguna joogaynin marka waa dagaalameen saxaabigiina waa dilay isagii iyo abalbakhtariyiiba waa dil rasuulka ilaahay buu kusoo noqday markaasuu yihi yaa rasuul allah allaan ku dhaartay anigu waxba maan yeelin buu yidhi ilaa aan anigu naftaydaba waa cabsaday kadibna ninkii waan dilay buu yidhi rasuulkuna waxba muu odhanin maadaama uu ninkan uu naftiisa difaacayay arrinta kale la yaab kale macrakadan dhacday waxay ahayd cabdiraxmaan bnu cawf wuxuu leeyahay radia allahu canh umaya bnu khalaf gaalkii weynaa saaxiibbay ahaayeen waqtigii jaahiliga oo rag way is yaqaaneen waa reer isku ahlu maka ayay weeyaan wuxuu yihi maalintii beder waxaan arkay buu yidhi ninkii umaya oo wiilkiisii cali ubni umaya la taagan oo gacanta is haystaan markaasu wuxuu yihi aniguna waxaan uruursanayay adraacdii yacni diracyadii waxyaalihii ay hubka iskaga dhigayeen nimanka gaalade ka yaaceen ee ka firdhadeen markii dagaalkii gabagaboobay ayaan soo qaatay buu yidhi dabadeedna markuu i arkay ninkii umaya ibnu khalaf ayuu i yeedhay buu yidhi war wax duruucdan iyo waxaan aad sidatid wax kaaga khayroon miyaanad rabin miyaanad caana rabin geel miyaanad rabin oo aniga iyo wiilkaygan maxbuus naga dhig aan isku furan anagu geel fara badane dabadeedna wuxuu yihi waxaan tuuray adraacdaydii iyo diracyadii aan sitay ee aan soo urursaday waan tuuray deetana labadooda ayaan dhexdooda galo gacmahooda ayaan qabtay dabadeedna cabdiraxmaan cabdiraxmaan bn caf wuxuu leeyahay umaya wuxuu igu yidhi war waa kuma ninkan halkan xabadka ku wataa dirciga rishat nacaama yacni gorayada baalkeeda bahasha u eeg ku wata waayo markaasaan ku ihi de waa xamza ibn cabdilmutalib markaasuu ihi ma xamza daka aladi facala bina lafaaciil waa ka dhib taba noo geystay waa ninka subxaan allah ninka nimankan gaaleed beerka ka laaday meel ay ka galaanba waayeen waa xamza ibn alcabdilmutalib radi allahu canhu geesigii muslimiinta ninkaas ayaa nimanka kan gamta ka saaray cabdiraxmaan waxau leeyahay aniga oo labadii nin wata oo gacmaha haysta oo hogaaminaya ayaa waxaa judha diba naga soo horbaxay bilaal bilaal radia allahu canhu bilaal alxabashiy waa ogeydeen taariikhda siirada marka hore wayna kasoo marnay bilaal waxaa isaga ciqaabi jiray umaya ninkan uu gacanta haya ayaa ciqaabi jiray oo cadabi jiray waa ninkii intuu magaalada maka keeno dhagaxa saari jiray oo xabadka intuu dhagaxa ka saaro usha la dhici jiray oo odhan jiray bilaalna u lahaa axadun axad axadun axad ee dhibka aadka iyo aadka u badan u geystay bilaal deetana bilaal baa yidhi ra'su lkufri umaya bnu khalaf magaalada madaxeedii umaya bnu khalaf ayaa halkan maraya laa najawta in najaa laa najawtu in najaa allan ku dhaarto buu leeyahay ma badbaado haddii aan badbaado labada yada midkaayabaa dhimanaya ma badbaadayo umaya isagu waa gaal waa mujrim waa dhiigya qab waa dhegar qabe meel uu ku badbaadaya maleh maxbuusnimo iima gelaya buu leeyahay bilaal markaasuu cabdiraxmaan bn cawf baa wuxuu lahaa haada asiiri warkan anaa soo xidho maxbuus buu yahay markaasuu isna ku celinayaa bilaale wuxuu leeyahay laa najawtu in najaa laa najawtu in najaa markaasaan ku udhi tasmac ya bna sawda waar habartii madoobeed kay dhasho miyaanad waxba maqlaynin markaasuu ku celiyay laa najawtu in najaa laa najawtu in najaa allan ku dhaartay badbaadi maayo haddaan badbaado labadayada midkaayaba dhimanayo subxaan allah kadibna sare ayuu qayliyey oo cod aada u sarreeya ayuu ku dhawaaqay markaasuu yihi yaa ansaar allah war kuwii ilaah iyo rasuulkiisii u gargaarayo ra'su lkufri umaya ibnu khalaf baa halkan taagan gaalada madaxoodii umaya ibnu khalaf ayaa halkan taagan laa najawtu in najaa ayuu haddana ku celiyey wuxuu yidhi saxaabadii mar keliya saa usoo wada kaceen bilaal oo codkiisii markay maqleen ayay mar keliya soo boodeen markaasayna hareereeyeen dhammaantayo iyadoo la moodo sida gidaar inay gidaar sida gidaarka ayay noo hareereeyeen markaasaan waxaan ku idhi wiil uu dhalay wiilkii caliyi ibnu umaya ibnu khalaf ayaan ku ihi war bal naga mashquuli nin nimanka kan wuxuu yihi markuu ninkii kaasi kac baxay wiilkiisiu baxay markiiba lugtay ku dhufteen deetana dhulku ku dhacay ninkii umayayla aabba wax dhalay buu ahaaye markiiba cirkaas uu ka qayliyay qaylo aada u weyn buu leeyahay cabdiraxmaan ibn cawf ayuu ku dhawaaqay oo isagoo u oynaya wiilkiisii markaasuu kuuri waar habaar kugu dhaciye wiil lahayna adigiiba naftaadii lagu hareereeye oo meel aad gashid la dabadeedna markay kii ka takhalluseen ayay isagii kusoo jeesteen markaasaan waxaan ku uhi waar habaar kugu dhacye bal jilba joogso oo fadhiiso inkaar baa kugu kugu dhacday adiga cidina kuma badbaadinaysa nimankan seefaan cidina kaama badbaadinayse wuxuu yihi wuu jilba joogsa anna waan isku daboolay buu yidhi oo si aan nimanku uga yara naxaan bal haddii aan anigu aan isku daboolo ay uga naxaan wuxuu yidhi intay soo ordeen saxaabadii ay xagga hoose warmihii ka gelgeliyeen iyo saafihii subxaan allah hilibkiisii bay u googooyeen sida loo googooyo rida marka la googooynayo iyo xoolaha marka la googooynayo ayay xagga hoose u googooyeen hilibkiisii intii la jarjaraya ninka kan gaalka ah ilaahyo rasuulkiisii ka gaaloobay gaalkaas intii la googoonayay baa anigana lugta lay gooyo buu yidhi halkaa saaqa hore markaa subxaan allah ilcaliy alcadiim markaasu wuxuu lahaa cabdiraxmaan bni cawf raximaka allah ya bilaal ilaahay ha ku naxariista bilaalow adduwaacdaydii iyo duricadii aan soo urursadana way tagtay oo meel aan ku tuuray garan maayo ninkii asiirkahaa ayaan soo xidhaynaa meel uu isagiina waa waa meydo way horyaalla subxaan allah marka cabdiraxmaan bni cawf arrintaa aada buu u xasuusan jiray arrin waxyaalaha kaloo la yaab kalehe dhacay waxaa kamid ah dagaalka kaniisida uu xaqa iyo baatilka u kala soocay saxaabigii weynaa cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu maalinta tan isna wuxuu kaga takhalusay abtigii caas ibnu hishaam oo caas ibnu hishaam abtigii buu ah oo waxay walaalahaayeen abu jahl abu jahl cumar ibn khadaab wuxuu u yahay abti subxaan allah walaalkii abu jahl oo caas ibnu hashim hishaam ahaa oo isna abtigii ahaa ayuu maalinta tan ka takhalusay si uu u tuso in aanay naxariis ugu jirin qalbiga cumar qof ilaahay iyo rasuulkiisa ka gaaloobay naxariis uguma jirto walow kaana aqrab annaas haba noqda dadka ka kugu dhow maalinta tan abubakr asidiiq radia allahu canhu wiilkiisa cabdiraxmaan ibnu abibakr isagu gadaal buu ka muslimi doonaa laakiin saxaabigaas marka kan wuxuu la socday nimanka gaaleed ayuu la socday markaasu isna wuxuu ku lahaa ya khabiis ya khabiis waa arki qof yahow xuni aadka u xuni kelmadaad uxun weeye kelmadaasi ayuu ku lahaa xoolihaygii meeyeen isna tix gabay ah buu akrinay marka waxyaalo aada iyo aada u cajaa'ib ah ayaa dhacay maalinta tan sidoo kale sacad ibnu mucaad radia allahu canhu oo isagu qaabilsanaa ilaalinta rasuulka sala allahu alayh wasalam koox buu hogaaminayay ilaalinaysa rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam isagoo markaan ku jeenay qaaran seeftiisii ayuu rasuulka ilaahi wuxuu arkay wejigii sacad oo waxoogaa is yaro bedelay oo yaro karaahiyeysanaya ragga kan sida loo galaayo oo markaasuu ku uhi wallahi lakaanaka ya saacadu takrahu maa yasnacu lqowm waxaan u malaynayaa inaad yaro nacaysid qoomka waxa lagu samaynayo markaasuu yihi ha rasuulki ilaahay markaasuu rasuulka ilahna wuxuu ku lahaa waqacadan dagaalkani waa dagaalkii ugu horreeyey ee niman gaaleed lala gelayo marka in dilkooda nimankan gaaleed la badiyo si aanay mar dambe ugu soo dhiirinin muslimiinta ayaa waajib ah oo habboon in nimankan maanta dagaalka laga roonaado sidoo kale waxyaalaha mucjisada dhacay waxaa ka mid ah saxaabigii cukaasha cukaasha waxa weeye saxaabigii markuu rasuulku sala allah alay wasalam uu lahaa ummadayda toddobaatan kun oo ka mid ah ayaa jannada gelaysa bikayri xisaabin walaa saabiqi cadaab iyadoon la cadibin oo aan cadaabna aanay arkin xisaabna aan la marinin toddobaatan ka midaba gelay markaasuu cukaasha wuxuu lahaa yaa rasuul allah ii duceeyo aniga inaan kamid noqday igu dacee markaasuu duceeya rasuulku markaasuu ku yihi adigu kamid baati marka saxaabigaasi wuxuu kamid yahay ragga gelaya jannada subxaan allah iyadoo aan cidina xisaabinin oo kitaabkiisaba aanay cidiba furin cadaabna loo geysanin ayuu buu iska gelaya wallahu akbar allahuma jcalna min ahliha ya rab alcaalamiin marka cukaasha saxaabi kalea markii dambe ka daban yimi markaasuu ku lahaa ya rasuul allah anigana iigu duceey inaan kamid noqdo markaasuu ku lahaa rasuulku sabaqaka biha cukaasha cukaasha kaaga soo horreeyey ya allah saxaabigii cukaasha marka kan dagaalkan ka qaybgelaya dagaalkii beder ayaa rasuulka ilaahi u yimi sala allah alay wasalam isagoo seeftiisii ay jabtay dee nimankii gaalad sidii loogu gumaadayay ayay jabtay seeftii deetana rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam wuxuu qabtay wuxuu soo qaaday jirid ayuu soo qaaday loox jirid ah ayuu soo qaaday markaasuu rasuulku sala allah alay wasalam saa u u ruxay markaasay isu bedeshay seef mucjizooyin la yaab labaa dhacay marka jirid iyo loox baa waxay noqotay seef markaasuu la markaasuu kula dagaalay nimanka kan oo xataa wuxuu haystay nebiga sala allah alay slam geeridiisii ayuu haystay oo wuxuu kula dagaalamay nimankii gaaleed xataa fi xuruub ridda xilligaas ayuu haystay seef bal markaa waxaad qiyaastaa geed seef noqday oo mucjiso rasuulka ilahi sala allahu alayh wasalam mucjisooyinkiisi bay kamid ahay oo weliba lagu dagaalamay xataa geeridii rasuulka ka gadaal waa wax lala yaab waxyaalaha kale ayna tusinaysaa iimaaniyaadka iyo sida dadkaas muslimiinta iyo gaaladu ay mabda-a ay ku kala tageen aanay isugu naxaynin waxaa ka mid ah muscab ibnu cumayr muscab wuxuu ahaa saxaabigii magaalada madiinaba aan odhan karno ninkii diinta islaamka soo gaadhsiiyey buu ahaa safiirkii ugu horreeyay islaamka wuxuu la kulmay maalinta tan walaalkii abi casiis ibnu camir la odhan jiray ayuu la kulmay dabadeedna wuxuu arkay nin muslim ah oo intuu qabtay xidhaya oo xadhkihii ku xidhxidhaya oo maxbuusnimo u xidhay markaasuu soo hormaray markaasuu kuhi yaa muscab miyaana dee wax iga celinaynin hadal noocaas ah buu ku yihi markaasuu wuxuu yihi muscab kii isagoo la hadlaya ninkii saxaabiga ahaa ku adkee ku adkee xadhiga ku adkee oo weliba hooy warkiisan kuu sheegaya ninkan hooyadiyo xoolo badan bay haysataa marka iyaanu kaa baxsanin ninkani subxaan allah markaasuu ku lahaa abu casiis oo walaalkii ahaa ma sidaasaad ii dardaaramaysaa muscabow anigoo walaalkaahoo kula dhashay markaasuu ku yihi e wallah adigii ninkan ansaariga ah ee ku xidhxidhaya ayaa wallahi walaaltinimo iiga kaa dhow ayuu ku lahaa adigoo gaal baa tahay mushrik ah najas baa tahay ninkan ansaariga ah ayaa walaaltinimo iiga kaa dhow subxaan allah oo wax lala yaabo wey markii nimankii gaaleed meydkoodii lagu lagu lagu guray qaliibka qaliibka waxaa la idhahdaa ceelka yar ceel cid qodayba aan la garanayn ceel jimeed baa la iska dhahaa ceelkaas cid qoday aan la garanayn oo shimbiro iyo masas iyo balaayo ka buuxdo ayaa lagu tuuray nimankii gaaleed markii ay madheen meydkoodii dabadeedna cutba ibnu rabiica ayaa la soo jiiday cutba ninkii gaalka ahay markii ugu horreysaba horaantii dagaalka geeriyooday ayaa lasoo qabtay waxa lagu tuuray qaliibkii meeshii ceelkii deetana wuxuu nebigu eegay wejigii wiilkii uu dhalay abi xudayfa ibnu cutba markaasuu wuxuu arkay wiilkii oo warwarsan oo walbahaar uu ka muuqdo markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa sala allahu alayhi wasalam waxaa laga yaabaa inay ku werwergelinayso arrinta u sugnaatay aabbaha markaasuu laha laa wallahi ya rasuul allah maya sidaa maha rasuulkii ilaahayo kama shakisani aabbahay iyo dilkiisa kama shakisani yacni ruuxii dilay ninkii muslimkaa kama shakisani laakiin weli waxaa igu sii yaro taagan sidii aan u rajaynayay inuu aabbahay nin caqlile buu ahaayo garaad leh waana runtii caqli buu lahaa nin wax kala garanayay buu ahaa laakiin sida ay u seegtay islaamku baan weli lasii yaabanahay waxaan kasii murugaysanahay buu leeyahay aba xudayfa aabahay siduu ku dhintay ayaan lasii yaabanahay iyo diintu ku dhintay gaalnimada ayaan kasii murugaysanay markaasuu rasuulku u yeedhay waana u duceeyey hadal fiicanna waa ku yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam macrakadii iyo dagaalkii waa gebagabay isma waa dhammaaday oo wuxuu ku dhammaaday guuldaro usoo hooyatay nimankii mushrikiintahaa iyo fatxi iyo guul weyn oo usoo hooyatay muslimiintii muslimiinta waxaa ka shahiiday macrakada kan afar iyo toban nin oo keliya lix waxay ahaayeen saxaabadii muhaajiriinta sideedna waxay ahaayeen saxaabadii ansaarta ridwan ullahi calayhim halka gaalada ay dhibaato badan soo gaadhay oo mid maadi ah iyo mid nafsaani ahba oo dad badana laga laayay xoolo badana laga qaatay waxaa ka mid ah toddobaatan ka mid ah ayaa la dilay maalinta tan toddobaatan kalena waa la asiir asar gareeyay oo maxbuusnimo ayay galeen dhammaantood raggaa la laayay iyo raggaa maxbuusnimada noqday waxay ahaayeen sanaadidu quraysh quraysh madaxdeedii ayay ahaayeen waxaad qiyaastaa dowlad dhan waa dowladda maraykanka oo kale kasoo qaad oo sanadkoodii oo dhan intii baarlamaanka fadhiday intii golaha guurtida fadhiday intii wasaarada ahayd intii madaxda ahayd mar keliya gam laga siiyey subxaan allah dowladii dhammayd nimankii gaalada quraysheed oo mar keliya la maray oo mid keliya aan laga reebin abu sufyaan oo keliya ayaa baxsaday iyo abulahab oo isaguna marka kan cadho ku dhiman doona markuu maqlo qisada tan waan ka sheekayn doonaa insha allahu tacaala dagaalkii markii uu dhammaaday ayaa rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu dul istaagay nimankii dhintay gaaleed isagoo la hadlaya wuxuu leeyay bi'sa alcashiira kuntum linabiyikum hoog ba cashiiro xun ayaa ahaydeen ayaad u ahaydeen nebigiinii kadabtumuunii wasadaqanii annaas waad i baanayseen oo dadkii kale ay rumeeyey wakhadaltumuunii wanasaranii annaas waanad i hoojiseen oo dadkii kale ayaa ii gargaaray waaakhrajtumuunii wa aawaanii annaas waa i saarteen oo magaaladii aan u dhashay magaalada makana waa iga saarteen dad kalena way ihooyeen marka waxaa tidin bi'sa alcashiira yacni qoys dadka ugu xun ayaa tidin walciyaadu billah deetana wuxuu amray rasuulku sala allahu alayh wasalam in lasoo jiidjiido oo lagu tuuro ceylkii badar can abi talxa waxaa laga warinayaa inuu nabigi ilaahi sala allahu alayh wasalam beder maalintii beder afar iyo toban ka mida sanaadidii quraysheed rag madax madaxdii quraysheed inuu ku tuuray god ama ceel qarmuun in lagu tuuray oo masas iyo balaayo ku jirto oo ayaa lagu tuuray meydadkoodii oo engegayo halkaa ku fuuray walcaadu billah kadibna rasuulku sala allah alayh wasalam halkaa wuxuu sii joogay saddex habeen ayuu sii joogay si ay warku u gaadho dhammaan carabta oo dhan waana dhaqan xilligaa jiray si loo ogaado inaad guulaysatay oo dadka kale ka agdhow ay kaaga haybadaystaan oo lagu ixtiraamo waayo haddaad iska tegtid maalinta dagaalka nimanku markay baxsadaan adiguna haddaad iska baxdid oo banaanka iska qabatid nimanka kale guusha sheeganayo subxaan allah markaa saddex cashuu halka habeen buu sii joogay rasuulku sala allahu alayh wasalam maalintii dambe ayuu rasuulku soo maray nimankii dhintay geeriyooday nimankii gaalada ahaa lagu kari waayey war kaalaya islaama war ilaahay kelinimo u rumeeya war rasuulkiisa rumeeya ee diidanaa ee saxaabadii masaakiinta ahaa magaalada maka ku gumaaday addoommada dadkii muslimiintaha addoommada ahaa dhibta badan u geystay nimankii ayaa iminka xilligoodii la gaadhay ila jabaabiray ahaayeenoo niman isla waaweyn bay ahaayeen iminka ayuu ilaahay wuxuu tusay inay addooma yihiin markaasuu rasuulku la hadlay sala allahu alay wasalam intuu magacyadoodii ugu yeedhay inkuu leeyahay yaa balbakhtarey yaa abajahal yaa cutba yaa shayba yaa waliid raggii lagu taag waayey nebigii ilaahay iyo diintii rasuulka sala allahu alayh wasalam yaa umaya bnu khalaf waa raggii gaaladeed subxaana allah loogu taag waayey warkaalaya ilaahay oo rasuulkiisa rumeeya ayaa iminka iyagoo meyd ah canaan dusha lala dul taagan yahay waa u yeedhay markaa nimankii gaaleed ayasurukum annakum atactum allaha warasuulah maanta maydin farxad gelin lahayd inaad adeecdaan ilaahay iyo rasuulkiisii فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا allan ku dhaartay waan helnay annagu wixii eebbahayo noogu ballan qaaday idinkuma hesheen wixii laydinku ballan qaaday cumar ibnu khataab baa wuxuu le yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyow ma ruux jasad bilah ruuxa baad la hadlaysaayo engegayba markaasuu ku lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waladii nafsu muxammadin biyadihi maa antum biasmac lima aqulu minhum idinku igama maqal dhowidin waxa aan ku leeyahay markaa way maqlayaan ayay leeyahay rasuulku sala allahu alayhi wasalam nimankii gaaleed jabka intaa la-eg ayaa usoo hoysmay dagaalkii iyo macrakadii iyo saaxadii dagaalkana way ka ordeen iyagoo weliba u orday qaab aan nidaamsanayn oo nin walba meeshii kasoo horbaxda ee togagaas iyo waadiyadaas iyo buurahaas ayuu ku orday ibixi o ibixi wey magaalada maka ayaa lagu orday iyaga oo khajilsan oo dulaysan oo suqaar ah oo yaryar nimankii isla waaweynaa ayay ordeen oo ka yaaceen meeshii ninkii ugu horeeyey nimankii quraysheed ugu horgalay magaalada maka wuxuu ahaa xusaymaan ibnu cabdillahi alkhusaaci nin reer khusaace buu ahaa ninkaas ayaa ahaa ninkii ugu horreeyay ee galay magaalada maka isagoo qaylinaya markaasi nimankii ma reer maka intii joogtay magaalada maka kasoo horbaxeen markaasay ku dhaheen maa waraa'ak war maxaa kaa dambeeya maxaad haysaa maxaad wax wara haysaa markaasuu yihi wallahi qutila cutbah waa la dilay ninkii cutba ahaa shayba waa la dilay waliid waa la dilay abujahal waa la dilay umaya bnu khalaf waa la dilay abulbukhtariya waa la dilay subxaana allah raggii buu tiriyey gaaladii madaxdoodii ee la gumaaday ayaa la tiriyey markaasi nimankii yaabeen markaasaa safwan ibnu umaya oo kacbada agteeda fadhiya ayaa wuxuu yihi war ninkani wuu waalan yahay waxba ma kala garanaya waxaa ku tidhahdaan safwanna ka waran hadduu hadduu markaasu wuxu yihi wallahi safwan waa ka halkaa fadhiya allaan ku dhaartay waxaan soo dhaafay buu leeyahay aabihii iyo iyo walaalkii oo lagu qallajiyay meel halkaasoo ku mayd ah oo baktiyey ayaan soo dhaafay buu leeyahay subxaana allah marka arrintii waxay ku noqotay nimankii reer maka wax lala yaabo iyo afkala qaad bay ku noqotay iyo waxay u qaadan waayeen moxamed oo gebigiisaba saddex boqol oo nin wata ayaa afka mariyey nimankii gaaleed ee kun iyo dheeraadka ahaa intaasoo fardo watay ee isla kibirsanayo oo allah ku tilmaamayo bataran wa ri'aaa annaas iyagoo kibirsan oo dadka istusaya ayay soo baxeen dabadeedna ilaahay baa jebiyey subxaanahu wa tacaala waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa abu rafic wuxuu leeyahay oo u ahaa nin mawle u ahaa cabaas wuxuu yihi waxaan ahaa wiil yar oo la joogay cabaas ibn cabdilmutalib deetana wuxuu yihi islaamka waan islaamnay annaga iyo ahlulbeytku muddo dheer baan islaamsanay buu yihi deetana wuxuu yihi cabaas wuu islaamay laakiin wuu islaamnimadiisa u qarsanayay umulfadli way islaamtay sidoo kale aniguna waan islaamay wuxuu yihi maalin maalintaa jabka uu dhacay ayaa ninkii abulahab oo aan dagaalka beder aan ka qeyb gelin ayaa warkii loo sheegay oo ilaahay wuu hoojiyey markaasu wuxuu yihi markaan maqalnay warkii ayaan aniga iyo nafta annaga iyo intayadii ahlulbeytka ee ee muslimay ayaa naftaydii xoog baa galay dabadeedna sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan ahaa nin daciif ah oo taag yar oo ka shaqayn jiray waxyaalaha gamuunka iyo fallaadha marka la gano iyo warmaha iyo seefaha ayuu qori jiray oo xardhi jiray waxaasuu ka shaqayn jiray markaa marka wuxuu hi anoo fadhiya oo waxayga qoraya oo hagaajinaya gamuunkii iyo fallaadhii oo umulfadlina ay meesha fadhido oo warkiina farxad gelinayay ee ahaa moxamed iyo saxaabadiisii inay roonaadeen oo ay ka reeyeen nimankii gaaleeduna soo gaadhay ayaa waxaa noo soo galay buu yihi abulahab waa ninkii gaalka ahaa oo lagu hajiidaya markaasuu wuxuu yihi kacbada agtiisu fadhiistay markaasuu dhabarka dhabarka ii saaray buu yidhi deetana annagoo iska fadhina meesha ayaa waxaa noo yimi nin la dhado abu sufyaan ibnu xarith ibnu cabdilmutalib baa soo galay markaasuu ku yihi abulahab soo orod wiilkii aan adeerka u ahaayo maxaa dhacay bal warkaysiin deetana wuxuu yidhi nimankii waan la kulanay buu yidhi deetana siday doonaan bay noo dileen markaasay siday doonaanna noo qafaasheen allan ku dhaartay waxaan la kulannay buu ku leeyahay rag aanan garanayn oo wejiyo cadcad oo saaran buu leeyahay fardo midabkoodu caddaan iyo midow isugu jiro ayaan la kulannay nimankaasana baabi'iyey buu ka sheekeynaya deetana wuxuu yihi abu raafic baa sii hadlaya wuxuu yihi markaan warkii maqlay ayaan waxaan idhi wallahi taasi waa malaa'igtii markaasuu abu abulahaba meesha fadhiyay yidhi war maxaad ku garanaysaa abu uu isku sii daayay markaan subxaana allah malaa'ig iyo adigu waa hadal aada u qadhaadh buu yidhi waa isku sii daayo dhirbaaxo weyn ayuu horta ku ku suuxiyeyba ninkii ninkii dhulka markuu galay nin yaroo taag daran oo daciifa baan ahaa buu yidhi deetana intuu igu fadhiistay buu feedh dabada i qabtay subxaana allah deetana umulfadliyo ag joogtay baa ul dheer soo qaaday oo madaxa isagana kaga dhufatay deetana wuu dakramay ninkii abulahab ahaa markaasay ku tidhi ma waxaad taag yaraysatay oo aada ku gardarootay markuu sayidkiisii uu maqan yahay yacni intuu cabaas oo mas-uul ka ahaa markuu tegay ayad adigu ku gardarootay ninka kan haddaad wax iska celinaysid dagaalkii beder baad ka qeybgeli lahaydoo ragga wax iska dhiciyaad ka mid noqon lahayd wuxuu leeyahay abu raafic allaan ku dhaartay ninkii abulahab toddoba cash toddoba habeenba muusii noolayn oo waxaa ku dhacay xanuun walciyaadu billah quruxa ayaa ku dhacday ay carabtu aada u necbayd oo dadku ay ka yaaci jireen xanuunkaasaa ku dhacay deetana carruurtiisii waa ka tageen saddex habeen looma dhowaanin janaasadiisiyo cidina may aasin walciyaadu billah markii uu dhintay ayay nimankii caruurtii u dhalay ay ka cabsadeen cay iyo ina dhaleecan kasoo gaadho deetan intay god u qodeen meeshii uu joogay meel u dhow intay god ku qodeen ayaa xadhkana kusoo xidhxidheen meydkiisiiyo ku tuureen deetana u kusoo jiideen halkiibay dhagxaana dusha ka saareen walciyaadu billah daaqiga weyn ee gaalka ah ee looga taag waayay diinta ilaahay iyo rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam gebagabadiisii saasay noqotay cadhuu ku dhintay isagu dagaalka kama u qeyb gelin oo ninbuu dirsaday isaga u dagaalama laakiin isna cadho ayuu ku dhintay arrintii markii ay gaadhay magaalada maka aswad ibnulmutalib wuxuu leeyahay magaalada maka waxaa la laisku go-aamiyey inay inaan loo ooyin dadkii dhintay toddobaatankan la dilay inaan loo ooyin oo oohinta laisku qabsad laisku celiyo deetana arrintaasaa laisla qaatayo iyo lama ooyayo deetana habeen habeenada ka mid a ayaa waa isagu u indho la-aa ninka kan markaa wuxuu yihi waxaan maqlay oohin deeta uurka i buuxo inaan ooyo ayaan doonayay markaasaan waxaan maqlay gabadh ooyeysa habeen markaasaan wiil buu diray deetana wuxuu yihi balsuga gabadhaasi waxay la ooyeyso markaasuu gabadhii loo yimi mise waxay gabadhu u ooyeysa awr ka lumay subxaan allah toddobaatan ninna magaalada maka way la way la-yihiin oohintiina waa loo diiday iyaduna waxay ka ooyanaysaa ka barooranaysaa awrka lumay gabay aada u dheero wada calaacala ayuu ninkani tiri saasay ula kulantay warkaa saaciqada ah ee la moodo inuu gantaal ku ku habsaday magaalada maka iyo nimankii quraysheed ayay la kulmeen laakiin dhanka kale magaaladii madiina sideebay warka iyagu ula kulameen muslimiintu markay guushan gaadheen ayaa waxay direen laba nin oo u bushaareeya magaalada madiina oo warka kasii hormariya waxaa la diray cabdillahi bnu rawaaxa si uu ugu tago magaalada madiine qeybta sare iyo zayd ibnu xaritha isna si u tago qeybtan hoose sidoo kale nimankii yahuudeed iyo munaafiqiintii degenaa magaalada madiina waad ogtiidin inay markiiba dee ishaacaad iyo been ayay sii wa faafiyeen intii muslimiintu ay kusoo maqnaayeen dagaalka kan xataa waxay shaaciyeen in la dilay nebiga sala allahu calayhi wasalam munaafiqiintiina markay arkeen zayd ibnu xaritha saxaabiga kan oo fuushan hashii qaswa waa hashii rasuulku sala allahu calayhi wasalam hashii isagoo fuushan ayaa waxay dhaheen moxamed ma noola oo waaba taa hashiisii la fuushan yahay oo la saaran yahay ninkaasi saaran yahay laakiin warkii wuu gaadhay markiiba rasuul labadii rasuul ee la diray ayaa markiiba warkii gaadhsiiyey magaaladii madiina dabadeedna magaaladii madiina way farxeen oo farxad iyo bushaare ayay dareemeen ilaa ay tahliishii iyo takbiirtii aada loo badiyey oo muslimiintii ay bilaabeen inay ka hor yimaadaan ciidamada tan guulaystay ee magaalada madiina kusoo socda si ay ugu bushaareeyaan oo lagu hortago nimankan guusha weyn soo gaadhay usaama ibnu zayd waxa uu leeyahay warku wuxuu noo yimi buu yidhi markii aan sidaa u xabaalnay gabadhii uu dhalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ruqaya oo xanuunsanaysay oo cithimaan ibnu cafaan dagaalkii bederka muu qeyb gelin oo rasuulka ayaa ku yihi sala allahu alayh wasalam waxaad sii daryeeshaa gabadhii uu nebigu dhalay ruqaya isaguna wuu uu qabay gabadhaas sii daryeeloo xanuunsanaysay markaa ruqaya radia allahu canha way geeriyootay deetana cuthmaan ibnu cafaan isaguna wuxuu ku mashquulshanaa dagaalka waxaa kaga mashquulsanaa daryeelidda xaaskiisii marka aan sidaa xabaashii uga soo dareernay ayuu rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam warkii naga soo gaadhay waanaan ku faraxnay buu leeyahay usaam ibnu zayd uu wiil yar ahaa markaa waqtiga markii ay magaaladii madiina markaa warkii maqashay ciidamadii muslimiintu waxay u dhaqaaqeen dhanka magaalada madiina kadib markii uu rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam saddex casho uu joogay meeshii macrakadu ka dhacday ee beder laakiin khilaaf yar ayaa dhacay waqtigaas saxaabada dhexdooda oo waxa laisku qabtay hanaa-imkii yacni waxyaalihii laga soo furtay nimanka gaalada xoolihii laga ay ka yaacaan ay ka ordaan maadaama aanay aayaad qur-aan ah iyo waxyi kasoo degeen qaabka loo qaybinayo muran bay yar gashay dabadeedna rasuulka sala allahu alayh wasalam aayaadkiiba kusoo degay suurat al anfaal إن الله رسول كيسو يسألونك عن الأنفال والله اللي يسألونك عن الأنفال قل لا- قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا الذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين مركا رسول كده صلى الله عليه وسلم حق لسي أهن قيبي إن وأنا لقيبي shan meelood markaa laga dhigo qeyb waxay u u noqotay dowladii muslimiinta intii kalena waxaa loo qeybiyey afartii kale waxaa loo qeybiyey een, ee, dadkii muuminiinta ahaa ee ka qeyb galay dagaalka kan lagu hoojiyey gaalada Een, rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu usoo dhaqaaqay dhankii beder isaga oo wata een, ee, guushiina xambaarsan nimankii uu soo maxbuusnimada usoo galay ee laga soo een, xidhay een, nimanka quraysheed isaguna wato laakiin marka uu gaadhay meesha la dhado safra ayuu nebigu wuxuu amray in la dilo nin maxbuus ahaa oo la odhan jiray nadar ibn alxaaris nadar nadari wuxuu ahaa gaal weyn ayuu ah waana ninkii calanka mushrikiinta nimankan mushrikiinta calankoodaba waday maalintii beder wuxuuna ka mid yahay akbar min akaabiri mujrimi quraysh yacni mm, nimankii eh, dhiigya qabayaashii reer quraysheed ragga ugu waaweyn ayuu ka mid ahaa madaxdii ugu waaweyneyd oo kan ma badbaadaya layidhi kan eh, maxbuusnimo inoma noqonayo kan waa in la dilaa ninkani waa ninkii rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam dhib badan badan bay u geystay waa ninkii meesha uu nebigu ka kaco ama agtiisa intuu fadhiisto oo odhanayay maxamed qur-aanka uu keenay mid lamida baan aniguba hayaa oo war lamida baan hayaa oo deetana ku dul akhrin jiray dadka een, akhbaar iyo warar nimankii faris iyo ruumka uu ka maqlay yacni taariikhdii romanska iyo iyo bershiyaanka ayuu ku dul akhriyi jiray markaasuu wuxuu xoole siin jiray dadka doonaya inay rasuulka ilaahay dhegaystaan oo cunto siin jiray oo khamri ka dhergin jiray oo xataa ugu yeedhi jiray dumar iyo naago u heesa waa aayaadkani ay kusoo degeen wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illah raggay kusoo degeen buu ka mid yahay marka kani wuxuu yihi rasuulka kani mid aynu maxbuus ka dhiganayna maaha kan kan bashiisa ha la qaado deetana markiiba waxaa kusoo haaday geesi ka mida geesiyadii muslimiinta ah, caliy bn abi aalib kaasaa markaa kan bashiisa qaaday oo kala gooyay ninkaas gaalka ah, nadar ibn xaaris halkaasuu kusoo gabagaboobay gaalkaasina sidoo kale nebigu wuxuu amray in la dilo nin kale oo isaguna ka daran kanba gaalka gaalada ugu waaweynaa ahaa akhbath innaas weliba ka mid aha dadka dadka ugu xun ka mid aha waa abujahal ka darnaa waa cuqba ibnu m- abi mucayd cuqba ibnu abi mucayd wey waa ninkii een, ee, uuska iyo mandheerta kasoo qaadi jiray een, ee, hashay ha- mandheer xooleed intuu soo qaado nebiga oo sujuudsan madaxa ka saari jiray waa ninkii intuu go-a iyo marada intuu soo qaado nebiga oo sujuudsan halkaa luqunta kaga xidhi jiray ee deetana ku jiidi jiray ilaa nebiga sala allahu caleyhi wasalam uu odhan jiray indhahayga ayaaban saaray geeri oo inaan dhinto baan u dhawaaday uu abuubakar ka badbaadin jiray ninkiibaa maxbuus inoo noqday kani maxbuus noqon maayo kurtaha laga jaro Ah, markiiba haddana saxaabi kale caasim ibnu thabit Een, ama waxaa la dhahaa caliy ibn abi talib labada midunba kusoo booday kaasna kan bashiisa la qaaday oo halkaasu ku baktiyay gaalkaasina subxaan allah nimanka labada ninna in la dilo waajib bay ahayd sababtoo ah ma ma gelayaan xukunka iyo qaanuunka een, maxbuusnimada ma soo gelayaan waxay ahayd mujrimiy lxarbi raggii ee dagaalkaba dagaal oogayaashii ugu waaweynaa bay ahaayeen wayna mutaysteen oo wixii ay mutaysteen Eh, hada ma kanastum lianfusikum waa waxaad u kaydiseen nafihiin marka waa waxay nafahooda u kaydiyeen oo nebigii ilaahayna ku dhibeen allahna wuxuu qadaray inay geeridoodiyo khaatimadoodu sidaa noqoto ilahay baan ka magan galnay walciyaadu billah Een, een, intuu nebigu markaa jidkaba kusoo jiray waxaa ka hor yimi wufuud een, eh, soo dhaweyneysa oo ka hortimi eh, saxaabadiisii ku harsanayd een, magaalada madiina ayaa ka hortimi Een, eh, saxaabi ka mid a saxaabadii marka dagaalka beder ka qayb galay sulma ibnu salama oo raggii markaa ka hor yimi dadkii soo dhaweynaya la hadlay buu yihi Een, waxaan la kulanay wallahi niman cajuusiina yacni dad eh, dadka dadka ugu tamarta yara oo iska cayilan dadka noocaasa baan la kulanay isagoo waxoogaa jees jees ay ku yara jirto noocan ma deetana rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam wuu qoslay markaasu wuxuu uhi yabni akhi ulaaika almala waa nimanku ragun bay ahaayeene dee waan ka awood badane waxoogaa yani yaani kibirka ku gelin ayuu rasuulku uga jeeday sala allahu alayhi wasalam ragga waa laga awood batay une dee ilaahay baa inooga hiiliyey sidoo kale saxaabigii ka hor oo sayd ibnu xudayr oo ka horyimi rasuulka sala alla alay slam oo dadkii magaalada madiine deganaaba wuxuu yihi ilaahay baan mahad celinayaa ka kuu guuleeyey maanta oo ishaadana dejiyey markaasu wuxuu leeya ya rasuul allah allan ku ilaahay baan ku dhaartee kamaan hadhin lahayn dagaalka beder waxaan moodayay inaad tegaysid sidii dagaaladii yari duulaanadii yaryaraayo hore oo kale inay tahay baan moodayay buu yihi rasuulku sala ayuu ku yihi rasuulka sala allahu alay slam markaasuu rasuulku ku lahaa run baad sheeg deetana rasuulku magaaladii madiine ayuu galay isagoo guulaysan oo soo guulaystay nimankii cadowga ahaana magaalada reer makana ee laga soo aargoostay dhibtii ay u geysteen saxaabada iyo rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam magaaladii madiine markii ay galeen markiiba waxaa loo keenay cuntooyin ay cunaan timirtii sidoo kale waxay aada u wanaajiyeen ay si fiican u hooyeen raggii ay ay soo maxbuusnimada u keensadeen lasoo qafaashay raggaana si fiican baa loo soo hagaajiyey oo iyagana timirtii iyo waxyaalihii la siinayay marka muuminiintii iyagana lagala qeybgeliyey qadiyadii markaa alasara ayaa jirtay yani sidii sidii looga tashan lahaa nimanka kan lasoo qafaashay dagaalka maxbuuska dagaalka sidee baa iyaga loo gelay arrintaa rasuulku sala alla alay slam wuxuu kala tashaday abubakar markaasuu ku yihi rasul abubakar baa wuxuu ku yihi rasuulka ila ya rasuul allah haulaai banu lcami walcashiira walikhwaan raggani waa ilmaadeer baanu nahay oo waa waa tolkii waana walaaladii waxaan u arkaa marka kan inay fidyo bixiyaan yacni waxay isku furtaan inay bixiyaan ayaan anigu arkaa buu yidhi rasuulku haddana wuxuu weydiiyey ibnu khataab cumar ibnu khataab weye maxaad u aragtaa buu yidhi wuxuu yihi cumar ibnu khataab yaa rasuul allah anigu waxaan u arkaa in nimankan qoortooda la gaagaabiyo oo gaal dambe si aanu dib oo u dambey si aanu ugu soo madax taagin maga dadka muslimiinta in qoorta la gaagaabiyo weliba aada nin walba u dhiibtid ninka uu dad ugu dhow oo cali waxaad u dhiibaysaa walaalkii caqiil ibnu abi taalib oo xamse u dhiib walaaladii oo kurta ha gaagaabiyaan oo cadowgu si ay u gartaan inaan qalbigaygaga qalbigayaga aanu ku jirin wax naxariis ah mushrikiinta aan ugu jirin subxaan allah nebigi ilaahay marka kan ra'yigan uu ka yara sibuu uu ka yara booday marka wuxuu u dabacsanaa ra'yigii abubakar radia allahu canh markaasu wuxuu qaatay ra'digii abubakar oo ah in fidyo laga bixiyo nimankani wax ay isku furtaan ay iska bixiyaan kadibna nabiga ilaahi sala allahu alayh wasalam aayaad baa kusoo degay tilmaamaya ra'yigii cumar ibnu khataab uu saxsanaa oo uu ahaa in nimanka kan maanta gaaleed maadaama ay tahay dagaalkii koowaad ee xaqa iyo batilku ay isku galeen in nimankaas la gaagaabiyo allah leeyahay ma kana linabiyin an yakuna lahu asra xata yudkina fi lard turiduna crd aldunya wallahu yuriid alaakhira wallahu caziizun xakiim lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum cadaabun caziim waa allah ku tilmaamayo iyadoo la canaananaya rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa aa ka qaadateen fidye ah gacan furasho ah haddaanu kitaab hore soo hormari lahayn waxaa idin taaban lahaa cadaab ayaa idin taaban lahaa oo walidin cadibi laha oo kitaabka hore soo hormarday waa maxay aayadda hore kasoo horreysay markaa aayaadkan oo allah leeyahay fa ima manan bacdu wa ima fidaan wa ima fidaan yacni aayaadkaasi ay sheegayaan in gacan furasho la qaadan karaay marka waxaa gaalada laga qaatay canaan baa loo soo jeediyey markaa rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam deetna cumar ibn khataab wuxuu leeyahay maalintii subaxii markaan soo kacayba waxaan u imi abubakar iyo rasuulka ilaahay oo ooynayay markaasaan kuhi yaa rasuul allah maxaa idinka oohinaya haddii aan oohin iska helana waan ooyi haddii kalena waan isku oohine ii sheega markaasuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ra'yigaagiibaa sax ahaa ra'yigii aan qaatay waxaa ka saxsanaa ra'yigii aad adigu soo jeedisay aayaadkaasi markii ay soo degeen laakiin waxay qaateen ra'yigii abubakar ayaa haddana fulay oo nimankii waxaa lagu fuliyey in ay bixiyaan alfidaa inay gacmahooda isku furtaan marka waxyaalaha isku furanayeen waxaa ka mid ah inuu bixiyo ninka asiirka ah ee maxbuuska ah afar kun oo dirham inuu bixiyo ama saddex kun oo dirham ilaa laga gaadho waxay ku xidhnayd in qofku inta uu xoolo haysto iyo maal qabeen hadduu yahay waxoogaa waxay ku xidhnayd qofku inta uu xoolo haysto sidoo kale waxyaalaha ka midka ah ciddii aan lacag haysanin ee laakiin wax qorta waayo ma magaalada madiine dadka wax qoraa aada bay ugu yaraayeen dadka magaalada maka ee wax qoraa waa in ay baraan qoraalka iyo akhriska toban wiil oo magaalada madiine degan waxaa kamid ahay shuruudihii markaa ay ku baxsanayeen markan ay subxaan allah ay lagu sii deynayay maxaabiistatan sidoo kale waktigaa rasuulku wuxuu umana sheegtay oo uu sii daayey isagoon waxba ka qaadin mutlib ibnu xantab iyo sayfiy ibnu abi rufaaca iyo abu cuzat aljumaxi raggaasuu sii daaya rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo aan wax gacan furashaa baan ka qaadin ninkan ugu dambeeya abucizat aljumaxi ninkan marka dambe haddana isagoo asiir ah buu soo noqon doonaa dagaalka beder markaas inagana arrin la yahablaa ku dhici doonta oo qof mu'mina god laba jeer laguma wada qaniino ayaa soo socota sidoo kale rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu uu sii daayey abilcaas abilcaas wuxuu ahaa gabadhii uu dhalay rasuulku sala allahu alay wasalam zaynab bintu maxamed radia allahu canha ninkeedii wey wuxuu la socday marka kan qolyada qolyahan gaaleed quraysheed ayuu la socday zaynabna waxay joogtay magaalada maka deetana zaynab ayaa ninkeedii siday u furato waxay soo dirtay qilaada yacni silsilad nebigu sala allahu alayh wasalam uu ugu hadiyeeyey xaaskiisa khadiija khadiijna ay siisay inantan ay dhashay ee zaynab radia allahu canha marka rasuulku markuu arkay qilaadadii ayuu soo xasuustay xaaskiisii marwadiisii khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha oo markaa la oobsaday dee dhowr sano markaa kasoo wareegtay geerideedii radia allahu canha markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam u qalbi jilay can ninkii abilcaas ahaa markaasuu rasuulku wuxuu ku lahaa saxaabadiisii ninkan ii fasaxo oo iisii daayey waana sii daayey deetana shardi baa lagu xidhay ah in uu soo daayo zaynab oo magaalada maka uu kasoo daayo si ay usoo haajirto ugusoo haajirto magaalada madiina wuxuu ku daray zayd ibnu xaarith iyo nin kale oo saxaabadii ansaarta ka mid ahaa calaa kulli xaal sheeko dheer baa dhex martay oo aada iyo aad waxoogaa mu'lim ah laakiin zaynab ugu dambeyn waxay timi magaalada madiina hadhow baan ka sheekan doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid ahaa ragga kan maxaabiista ah ninka la dhaho suhayl ibnu camru wuxuuna ahaa ninkani nin aftahan ah oo abwaan ah oo hadalyaqaan ah ayuu ahaa markaasuu cumar wuxuu ku yihi yaa rasuul allah kan aynu afka labadiisan ilkaha aan ka saarno oo aan carabka goyno kan carabkiisa iyo hadalkiisa afka dadka ku dhibaya aynu samayno markaasuu rasuulku diiday in mutla la sameeyo yacni in qofka jidhkiisa la googooyo ayuu diiday sidoo kalena wuxuu ballan qaaday uu ku yidhi cumar yaa cumar waxaa laga yaaba maalin maalmaha ka mid a inuu ninkan aad u aydid waanu u aayayo waktigii riddada ninkii u dhawaaqay weeye dadkii ee uu kusoo celinayay dadka diinteedii markaasuu rasuulku cumar u xanusuusan jiray u lahaa wallahi rasuulka ilahi run buu sheegay sidoo kale saxaabiga sacad ibnu nucmaan ayaa wuxuu u baxay magaalada maka ayuu tegay isaga oo muctamir ah isagoo cimraysanaya deetana waxaa qabtay ninkii abu sufyaan ahaa abu sufyaan baa markan dee madaxdii magaalada makaba kasoo hadhay abu sufyaan baa qabtay oo wiil uu dhalay oo camru ibnu abi sufyaan uu maxbuus isagana ka yahay markaasuu yihi kan sii dayn maayo ilaa wiilka lasoo daayay deetana nebigu sala allahu alayh wasalam waa iska sii daayeen ninkii camru ibnu abi sufyaan iyaguna waxay soo daayeen sacad ibnu nucmaan ayay soo daayeen arrintaasi markay dhacday allah subxaana watacaala wuxuu soo dejiyay suurad dhan ayuu soo dejiyay suurat alanfaal oo ka waramaysa yacni qaabkii uu dhacay dagaalku iyo sidii looga reeyay nimankii gaaleed iyo jabkii haleelay iyo sidii malaa'igtu ay uga qeyb gashay iyo guushii siday u dhacday subxaana allah iyo ka waramaysa mawaadiic fara badan oo ay kamid tahay hanaa-imtii yacni sida haniimada marka muuminiintu ay haniimo helaan ama nimanka gaaleed wax laga furto qaabka loo maareynayo waxaasoo dhan ka waramaysa ayaa soo degtay marka kan oo qur-aankii lagu xusay oo ammaan fara badanna loo soo jeediyey dadkii muuminiinta ah jihaaday xoolahoodii oo naftoodiiba ku jihaaday kuwii dhintayna loo soo jeedinayo oo la ammaanayo oo inay janno ku guulaysteen loo tilmaamayo kuwii aan ka qayb gelinina lagu boorinayo oo muslimiinta ahna in ay dagaal kale oo haddii uu dhaco oo, een, dagaal layskaga hor imanaya xaqa iyo baatilka in aanay u nixin ee ay ka qayb galaan dadka ee, si ay u difaacaan diinta ilaahay aayaadkaasaa soo degay marka kan Een, sanadkii eh, labaad ee hijrada waa waa- waa bish waa isla sanadkaasun markii uu dhacday dagaalkii bedere ayaa haddana waxaa la waajib yeelay marka kan as- eh, siyaamka oo marxalada tan een, ma- uu rasuulku joogay magaalada madiina eh, waxyaalaha waajibaadka ah oo dhan axkaamta badankood oo dhan waxay soo degeen een, xilligii madiina marka waxaa la waajib yeelay eh, soomkii bisha ramadaan oo waajib ah Eh, qof kastoo muslim oo qaangaadha oo awoodaya Eh, sidoo kale zakatulfitridii ayaa la iyadana la faral yeelay Een, waxaa kaloo la sameeyey ansibat zaka zakada marka la bixinayo xadka een, zakada intuu gaadhsiisan yahay marka axkaam fara badan ayaa ka dambeysay marka kan een, eh, oo diintii islaamka ayaa xoogeysatay oo dowlad bay yeesheen waxaan odhan karno madaxweynahuna wuxuu ahaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam Een, allah subxaanahu wa tacaala isagoo oo doonaya inu ay een, ino xasuusiyo een, dadkii muslimiintu sida ay daciifiin u ahaayeen dad u tamar yar ahaayeen Ah, ayuu waxa uu ku leeyahay aayaadkaas qu- fi- qu- qur-aankiisa واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذا أنتم قليل وارحسا marka goor aa ahaydeen idinka oo qaliil ah dad aad u yar koox yar oo tiro yar idinkoo ah mustadcafuuna fi lardi dhulka dushiisa dacafa a ku tihdin dad tabar yar oo bal u fiirsa bilaal alxabashiy wixii uu umaya ku samayn jiray markaan eegno sidii loo galay khabaab iyo ahlu een- een- yaasir nebigu soo marayay reer yaasir oo ku lahaa isbiru yaa ahla yaasir faina mawcidakum aljanna ee abu jahal uu dhibta badan ku hayay een, ee, uu gabadhii een, ee, yaasirna uu dilayay dadkii muslimiinta ah dhibti lagu hayay wixii soo maray ee jab soo maray isagoo ra- rasuulku sal isagoo ilaahay xasuusinaya rasuulka iyo mu'miniintaba uu leeyahay waxaad xustaan rabbigiin markaa ahaydeen kuwa tamar yar oo dee laydi- oo takhaafuuna an yatakhatafakum unnaas aad ka cabsanaysaan in dadku idinkala googoostaanba dabadeedna eebe subxaanahu wa tacaala fa aawaakum idin hooyay wa ayadakum idin gargaaray binasrihi gargaarkiisa idinku gargaariya nasrigiisa warasaqakum idinkuna arsaaqay min alطayibaat xoolo xalaal ah طayibaat wuxuu wanaagsan lacalakum tashkuruuna waxaa mudantihiin inaad shukri naqdaan oo aad mahadisaan aabihiin oo allihii idin abuuraye Een, intaa marxaladda haddii aynu kusoo gebagabayno dagaalkii beder waxaynu u gudbi doonaa insha allahu tacaala marxaladii kale ee ku xigtay ee ahayd ee u dhexaysay ee, macrakadii kale iyaduna aadka u weyneyd macrakati uxud iyo nashaadkii caskariga ahaa ya- yacni militarigii dhaqdhaqaaqii military ee nimankii gaalid waxyaalihii ay isku dayeen insha allahu tacaala Ee, intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala wallahu aclam wabilahu towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu